بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وينتهي الاسم بالزيادة إلى سبعة وينتهي الاسم اسم كوحو قاراه biziyaadati ziyaadada marka lagu daro yacni isimka zaa'idka ah wuxuu ku dhammaadaa ilaa sabca toddoba wuxuu leeyahay isimka masiidka ah toddoba ma dhaafo waa markuu ugu badan yahay markuu ugu yar yahana waa soo sheegnay waa meeqa saddex isimka saddexna kama yaraado toddobana kama bato waxaan ka hadlaynaan waa asmaada mucrabka ah laakiin isimka hadduu mabni adde saddex baa ka yaraan karaa isimka markuu ugu bato wuxuu gaaraa maca ziyaadati ilaa sabca markaas toddobada uu gaarayna waa hee masiid mase mujarad waa masiid saas daraaddeed wuxuu ku yidhi wayantahi lismu isimkii biziyaadati ziyaadada wuxuu kula dhammaadaa biziyaadati maca ziyaadati markuu ziyaadada wato wuxuu gaaraa ilaa sabcatin toddoba naxw istikfaar oo kale istikfaar oo ah masdar dembi dhaaf weydiisad allah inaad weydiisato inuu dembiga aada gashay uu ku dhaafo istikfaar waa isim wuxuuna ka kooban yahay toddobo is oo laba ah tiq oo laba kale ah faa oo laba kale ah lix soo maaha iyo ra-da marka lagu daro waa toddoba waalficlu wayantahi alficlu biziyaadati ficilkuna asagoo ziyaadadiisa isagoo ziyaadadiisa wata wuxuu gaaraa ilaa sittatin lix ficilkuna saddex kama yaraado lixna kama bato markuu ugu badan yahay ficilku wuxuu gaaraa lix markaasna waa masiid ee mujarad maaha wadalika naxu istakfara waa ficil maadi wuxuuna ka kooban yahay lix istakfara lixdaasuu ka kooban yahay lix marka ma dhaafo ficilku markuu ugu yar yahay waa saddex markuu ugu badan yahana waa lix isimku markuu ugu yar yahay waa saddex markuu ugu badan yahana waa toddoba wazaa'idu zaa'idka yucabaru canhu asaga waxaa laga cabiraa fi lmiisaani miisaanka marka la joogo bilafdihi lafdigiisa waxaan soo marnay kelimada xuruufteedu asalka ay yihiin sida wasanka loo saaro oo waxaan dhahnay hadday saddex ka kooban tahay kan horena fa-a lagu aadiyaa kan dhexena cayn kan dambena laam hadduu afar ka kooban yahana fa iyo cayn iyo laba laam hadduu shan yahana fa iyo cayn saddex laam xarafka zaa'idka ah marka wasanka la joogo see loo miisaamaa ziyaadadaa waxay u qaybsantaa labo ziyaado la yidhaahdo ziyaada mukarara iyo ziyaada gayru mukarara ziyaadada labadaas u qaybsantaa ziyaadada gayru mukararada ah buu meeshan uga hadlaa ziyaada gayru mukarara ziyaado kayru mukarara waxaa loola jeedaa xuruuftii asalka ahayd xaraf ka mid ah oo soo laabtay isagoo zaa'ida meesha ma yaallo ziyaadada mukararadaana waxaa loola jeedaa xuruuftii usuusha ahayd mid ka mid ah ama labo ayaa soo laabtay ayagoo zaa'id ah ziyaadadaas waxaa la yidhaha ziyaada mukarara ziyaadada kayru mukararada ahna xuruuftii usuusha ahayd mid ka mid ah oo soo laabtay isagoo zaa'ida meesha ma yaalle waa xaraf madax bannaan oo sidiisa u socda see la yeela haddaba xuruufta usuusha ah fa iyo cayn iyo laam ku kala aadi maxaa kuu soo haray xarafkii zaa'idka ahaa xarafkaa zaa'idka ah sidiisa ugu dhawaaq hadduu faa-ul kelimaha ka bacdi uu yaallo faa-ul kelimaha ka bacdi sidiisa ugu dhawaaq bacda alcayn hadduu yaallana sidiisa ugu dhawaaq bacda allaam hadduu yaallana sidiisa ugu dhawaaq laakiin xuruufta usuushaa fa iyo cayn iyo laam ka kala cabir tusaale ahaan waxaa haysataa daraba oo fa iyo cayn iyo laam aad ku kala aadinee daadkii raad iyo ba'da daadka maxaa ku aadinee fa ra'dana cayn ba'dana waxaa soo korortay miim oo intaba ka horeyda waxaa lagu yidhaahday waxaa wasan saartaa madrib xuruufta usuushaana waa haysataa waxa zaa'idkaa waa maxay miimtan miimtan sideeda ugu dhawaaq markaa wasanka saaree mi dheh soo zaa'id ma aha sideeda ugu dhawaaq markaa miimtaas ku dhawaaqda waxaa kuugu soo xigsanaya daadkii oo aad ku aadinaya fa soo ma aha fa'dii ku qaba marka ilaan daadkan faawulkelimuu ka dhigan yahay madrib soo ma ahayn maf dheh ra'dana maxay ahayd cayn mafci ba'dana maxay ahayd marka madrib calaa wasni mafcil ay ku noqoneen sideeda ugu dhawaaqee haddii bacda alfaa ay dhacdana waa la mid adigoo daraba haysta ayaa waxaa lagu siiyey daaraba inaad wasan saartaa la rabaa daadkan waxaa ka cabire fa fa-da markaa ka cabirto xarafkii zaa'idka ah kuugu soo xigsanaya oo alif ah aliftan soo dheeraad ma aha aliftan sideeda ugu dhawaaqee markaasaa waxaa leedahay daa fa facal xaggee joogtaa fa'da markaa ku dhawaaqdo ilaan daadkan faulkelimo soo ma ahayn fa'da markaa ku dhawaaqdo maxaa kugu xiga aliftoo zaa'ida sideeda ugu dhawaaq marka fa dheh fa'duna haddii daadkii ay ka taagan tahay la soco aliftaana sideeda ugu dhawaaqee fa baa leedahay fa-dana waa cayntii ba-duna waa laamti marka daaraba wasankeedu muxuu noqday faacala saasuu marka kuu noqonaa ma la fahmay hadduu caynta ka dambeeyana waa sidoo kale ayadana caynta hee hadduu ka dambeeya hadduu hal yahay hadduu laba yahay waa isku mid hadda waxaan miihaalinay isagoo hal ah laba hadduu kuu noqdo waa la mid tusaale ahaan waxaa lagu siiyey ficilka la yidhaahdo qaruba qaruba qaafku waa maxay fawr kelimihii ra-duna ba'dana haddana waxaa laga dhigay iqtaraba iqtaraba waxa zaa'idkaa ma taqaanaa meeqaa zaa'ida hamsada u horeyda iyo ta'da see la yeela haddaba hamsada sideeda ugu dhawaaq marka hamsada i aad tidhaahdo waxaa kuugu soo xigsanaya qaafkii qaafkana waxaan ka cabiraynay faawlkelimihii if dhe marka markaa sidaas tidhaahdo waxaa kuugu soo xigsanaya ta'du ma zaa'id ay ahayd masaasal sideeda ugu dhawaaqaydana if ta dheh ra-a kuugu soo xigsanaya ra-du maxay ahayd if taca waxaa kugu soo cogsanaya haddana baadi maxay ahayd ku dhawaaq markaa iftacala saasay ku noqona hadday saddex yihiinna waa la mid waxa zaa'idka hadday saddex yihiin waa la mid khafaara ayaa lagu siiyey khafaara qoynku waa faa-ulkelimihii fa-duna waa cayntii ra-duna haddana waxaa laga dhigay istakfara istakfara istakfara waxa dheeraadkaa waa hamsada iyo siintii ta'da isku xiga sidooda ugu dhawaaq ayaga ista dheh waxaa kugu soo xigsanaya haddana qoynkii oo faa-ulkelimo ah istaf baa leedahay haddana waxaa kuugu soo xigsanaya fa'dii oo cayn ah haddana waxaa kuugu soo xigsanaya ra-dii oo laam ah marka istakfara calaa wasni istafcala waxaa lagu siiyey alaqa alaqa fa iyo cayn ilaama ku aadine haddana waxaa lagu yidhaahday munطaliq baa la rabaa wasankiisa waxa zaa'idka waa maxay miimta iyo nuunta sidooda ugu dhawaaq mun soo ma noqonaayo ka- kuwa kalena fa iyo cayn ilaa maxay ku noqonaya markaa munfacil taclab baa haysataa taclab alifaa kusoo korortay tacaalib bay noqotay taclab awel maxay ahayd wasankeedu muxuu ahaa yah faclal waa ism rubaaci ah oo mujarad ah taclab faclal alifaa kusoo kortay tacaa ay noqotay marka tacaa sa'da iyo cayntani waa fa iyo cayn fa iyo cayn ka cabir marka tacaalib calaa wasni facaalil dirham baa haysataa calaa wasnihee ficlal alifaa kusoo korortay daraahim bay noqotay daraahim calaa wasni facaalil sajada baa haysataa sajada facala soo maaha masjid bay noqotay masjid calaa wasni mafcil waxaa haysataa xasuna ayaa haysataa calaa wasnihee xasuna calaa wasni facula waxay noqotay axsan afcal haddana waxay noqotay xusnaa fucla wahaakada ziyaadadas maxaa la yidhaha ziyaada gayru mukarara ziyaadada noocan ahna xuruufteedu way kooban tahay toban xaraf kama badnaan karto waana noo imaan doontaa ziyaadada kayru mukararada ah xuruufteedu waa toban xaraf waana noo imaan doontaa oo waxaa la yidhahdaa xuruufu sa'altumuuniiha baa la yidhahdaa waa noo imaan doontaa haddaba wuxuu ku yidhi wazaa'idu zaa'idka yucabbaru canhu asaga waxaa laga cabbiraa fi lmiisaani miisaanka marka la joogo bilafdihi lafdigiisa xarafka sidiisa ugu dhawaaqee markaa wasan aa rabta inaad saarto bilafdi wuxuu la jeedaa sidiisa ugu dhawaaqee fataquulu waxaa leedahay fintasara intasara markaa rabta inaad wasan saarto asalkiisiina wuxuu ahaa nasara maxaa ku soo kordhay hamzo iyo ta labadooda sidaa ugu dhawaaqay intasara waxaa leedahay masalan inahu asagu calaa wasni iftacala hamsadiina sideeda ugu dhawaaqday taadiina sideedii ila almubaddala marka laga reebo midka laga soo bedelay min taa'i lifticaal iftacala ta'deeda midka laga soo bedelay marka laga reebo fa inahu asaga laa yucabbaru canhu bilafdihi sidiisa loogu dhawaaqi maayo lafdigiisa laga cabiri maayo bal bitaa-i taa laga cabiraa fa naxwu istabara istabara iyo wixii la mid ah calaa wasni iftacala iftacala bay ku socdaan sabara wasankeedu waa maxay facala soo ma aha hamzo iyo ta baa lagu siyaadiyey markaase waxay noqotay istabara istabara istabara hadda wasankeedu waa maxay iftacala maxaa zaa'ida hamzada iyo taada qaacida ya sug waa usoo soconaa daade daadu iskama imaane dariiqa loo soo maray markii istabara ay tahay qaacido sarfiyaha jirta oo dhehee ta'daas waa in da loo bedelo waa in da loo bedelo da ta'dii marka da u bedel istabara waana noo imaan doonta haddii ilaa yihahdo qaacidadaas istabara maxaa dheeraada haddaba da iyo hamzada hore wuxuu ku leeyahay da-dan qaacidadii aan soo marnay oo ahayd xarafka dheeraadka ah sidiisa loogu dhawaaqa ku dabaqmi mayso marka istabara ifdacala ha dhihin dha'da sideeda ha uga cabiri in kastoo dheeraad ay tahay laakiin sideeda ha ugu dhawaaqin maxaa yeelay waxa markii hore meesha ku soo kordhay ayada ma ahayne ta'day ahayd ta'dii ayadu ay ka soo gadoontay baa markaa rabta inaad miisaan saarto aa ku dhawaaqe marka istabara waxaan leenahay calaa wasni iftacala ee dhihi maysid iftacala maya ma fahamteen aan kusoo celiyo sabara calaa wasni facala soo ma aha saadkuna waa faa-ul kelimihii ba-duna waa cayntiraaduna waa laamti hamze iyo taa kusoo korortay markaase waxay noqotay istabara qaacido sarfiyaha gashay oo dhahee ta'dan waa in ta loo bedelo markaase waxay noqotay istabara haddaba waxa dheeraadka ah istabara waa hamzada iyo ta'da markaan rabay inaan miisaan saaro hamsadan sideeda waa ugu dhawaaqa laakiin ta'dan sideeda ugu dhawaaqi maayo oo dhihi maayo iftacala ma dhahayo ee meeshii ay ka soo gadoontay oo ta'dahayd baan ku dhawaaqaa markaan raba inaan miisaan saaro waya istabara waxaan leeyahay haddaba iftacala wasankeedu waa sidaas meesha ta ma taalo ee ta'aa taala ta'da maa ku dhawaaqdeed haddii lagu yidhahdana waxaa leedahay ta'daani asal ma aha ee waxay ka soo gadoontay ta ta'daasaa marka lagu dhawaaqa marka la rabo in miisaan la saaro warkiisa ma fahanteen ila almubadela midka laga soo bedelay marka laga reebo min taa'i lifticaal iftacala ta'deeda xarafka ka soo gadoomay marka laga reebo yacni asaga sidiisa loogu dhawaaqi maayo ka wadaa bal bitaay markaa wasan saaree ta'dii uu ka soo gadoomay baa ku dhawaaqee fa naxwu istabara waxaa leedahay calaa wasni iftacala ee dhihi maysid calaa wasni iftacala ma dhahaysid ma fahanteen wakadaa waxaa la mid ah wakadaa waxaa la mid ah almukarar lililxaaqi oo gayrihi midka la soo celceliyey ama ilxaaq loo soo celiyey ama ilxaaq keyrkiis loo soo celiyey halkaana wuxuu ka guda galay ziyaadadii aan u bixinay ziyaada mukarara ziyaada mukarara ziyaada mukarara macnaheedu wuxuu yahay xuruufta usuusha ah xaraf ka mida ayaa kelimada ku soo laabana isagoo zaa'ida wuxuu soo laabana isagoo zaa'id ah mihaalaan idin siinaa jalasa xuruufta usuusha waa jiim iyo laam iyo sa soo maaha tusaale ahaan siinaa soo laabatay mar labaad iyadoo dheeraad ah markaasa waxaa la yidhi jalsasa laakiin hadda kelimad jirta ma ahae waa mihaal mujarad ah inaad wax ku fahamtaan bisaa rabaa hadda waxaa soo laabatay siintii oo laamul kelimaha ahayd ayaa mar labaad soo laabatay iyadoo dheeraad ah kelimada akhirkeeda laba siin soo kuma haysano siinta horena waa laamul kelimihii siinta labaadna waa zaa'id ziyaadadaas maxaa la yidhaahdaa ama jiimkiyaa soo laabtay oo waxaa la yidhaahday tusaale ahaan jal jasa jalasa soo ma ahayn jal jasa waxaa soo laabtay jiimkii faa-ul kelimaha ahaa ayaa mar labaad soo laabtay iyagoo isagoo zaa'ida maxaa la yidhahdaa ziyaada mukarara ma fahanteen macnaha ziyaada mukarara xuruuftii usuusha ahayd mid kamid aha soo laabana isagoo zaa'ida marka la rabo in miisaan la saaro midka hore oo asalka ah wixii aad ku aadiday baad midkaan zaa'idka ahna ku aadinee midka hore hadduu fa ahaa kana faa ku aadine hadduu cayn ahaa caynaa ku aadine hadduu laam ahaana laamaa ku aadine jalaba soo facala ma aha jiimkaani waa faaul kelima laamtuna waa caynu lkelima ba'duna laamu lkelima jalaba aan rabo hadda jalasa maaha jalaba carabtu haddana waxay yidhaahdeen jalbaba jalbaba oo macnaheedu uu yahay jilbaab buu u geliyey waa meesha jilbaabkuu ka yimid jalbaba ziyaadadan waa ziyaada mukarara maxaa soo laabtay haddaba ba'diyaa soo laabatay ba'da hore soo asal ma aha mafa'a ku aadaneed mase cayn mase laama ku aadaneed midda dambena laam ku aadaydana marka jalbaba waxaa leedahay calaa wasni e faclala aa leedahay mithaalkii mujaradkaan u imaana marka jaljasa waa mujaradu mithaal la socayaa maxaa dheeraada hadda maxaa dheeraad ah waxa dheeraadka ah waa jiimka waana ziyaada mukarara haddaba markaa rabto inaad jaljasa aa rabto inaad miisaan saarto jiimka hore maxaa ku aadanaay saasuu kuma aadanayn kana faa ku aadine midka hore fa ku aadiye marka fa maxaa ku xiga laamta kuma xigto laamtu maxay ahayd cayn caynteeda udaa fac dheh jiimkan zaa'idka ah kii hore waxaad ku aadida isagana ku aadi fac fac siintana maxay ahayd laamteeda wadaa marka jaljasa calaa wasni facfala sasaa rabaa marka waxaa la ziyaada mukarara yucabaru canhu bima cubira can اlasli asalka waxaa ka cabirta kana ka cabire hadduu fa aha fa hadduu cayn aha cayn hadduu laam aha laam mithaal marka saxa waa kadha mithaal sax ah kharaja wadankiis facla ra'diyaa soo laalaabatay ayadoo dheeraada markaasaa waxaa la yidhi kharaja laba ra inay yihiin sooma ogid ra'da horena waa asal ra'da labaadna waa zaa'id haddaba ra'dii hore waxaan ka cabireen ra'dan labaadna ka cabira la soco kha'da marka maxay ahayd fa kharaja kha'da fa ku aadi marka fa dheh ra'dan reeban oo asalka ahna cayn ku aadi fac dheh midda dambe ra'da dambe tii hore waxaan ka cabira idna inaan ka cabiro maxaan ka cabiraa marka cayn marka waxaan leeyahay jiimka u dambeeyana maxaan ka cabiraa laam kharaja calaa wasni facala waa inaan dhaho ma la fahmay wuxuu ku yidhi haddaba wakada marka xuruuftaa soo laalaabane oo ziyaadada mukararada la yidhaahdo marna lil ilxaaq baa loo ziyaadiyey marna limacna baa loo ziyaadiyey macnahay kordhiyaan mar marna waxba ma kordhiyaan macno ma kordhiyaan markay macnaha kordhiyaanna ligayri ilxaaq markii aysan wax macnaha kordhinna waxaa la yihahdaa ziyaadat lilxaaq ilxaaquna waa noo imaan doona hadii ilah yihahdo wakadaa waxaa la mid ah almukararu midka lasoo celceliyey xarafka lasoo celceliyey lililxaaq loo soo celceliyey oo wagayrihi ama ilxaaq keyrkiis loo soo celceliyey wuxuu leeyahay xarafka soo laabta asagoo zaa'id ah sidiisa ugu dhawaaqi mayda asagana oo see la yeelaa fa innahu yuntaqu bihi midkan labaad waxaa loogu dhawaaqaa min nawci maa qablahu waxa asaga ka horeeya wixii aad ku aadiday a asagana ku aadine macnaha salama fahmin ee sidiisa ugu dhawaaqi maydid waxaa haddaba zaa'idka oo sidooda aan loogu dhawaaqayn waa laba soo maaha xarafka ka soo gadooma taa u iftacala iyo xarafka zaa'idka ah ee mukararka ah midkan sida loo cabira wuu kuu sheegay marka wuxuu ku yidhi fa innahu yuntaqu bihi asaga waxaa loogu dhawaaqaa min nawci maa qablahu asaga kii ka horreeyey wixii aad kugu dhawaaqday jalbaba iyo waqaaca naxwu jalbaba waqaaca falawalu midka hore calaa wasni faclala baa dhehe wathaani midka labaadna facala ayaa dhehe ilan waa cayn soo laalaabatee wallahu aclam markaas ku joogo